madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaanya iyo wafdiga ballaadhan ee uu horkacaya maanta gaaray magaalada xeebeedda gobolka sanaag ee laasqoray ayaa halkaasi waxay kala hadleen dadweynaha ku dhaqan degmadaasi oo si weyn usoo dhoweeyey madaxweynaha iyo wafdigiisa waxa madaxweynuhu uu dhagax dhigay mashaariic cusub oo halkaasi laga hirgelinayo xukuumadduna ay ugu tala gashay inay ku horumariso adeegyada kala duwan ee bulshada reer laasqoray madaxweynaha oo erey kooban ka yidhi markii uu dhagax dhigay dekedda magaalada laasqoray waxa uu yidhi
maanta halkan dhagax dhigo katinkakan mari doontaa haddii alla ka dhigo bulshada gacanteeda iyo wax ka qabashadeeda maanta halkan dhagax dhigno dowladda somaliland diyaar bay u tahay inay gacanta bulshada dagaalka ay la dhiso dekadikan iyo hawlahooda iyo bulshada ay la kiciso wix aan ka qaban karno aan ka qabanno diyaar baan unahay dadbad iyo dadka dalka geesta kale wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo horumarinta xeebaha jamhuuriyadda somalilan mudane cali faarax jaamac cali buureed oo isaguna ka mid a mas-uuliyiinta wafdiga madaxweynaha ku hogaaminaya islamarkaana goob kasta oo madaxweynuhu istaago degmada ka tirsan oo ka tirsan degmada laasqoray ku xog bixinayay xaaladda iyo duruufaha ku gadaaman dadka deegaanadaasi ku nool ayaa tilmaamay dareenkiisa ku waajahan socdaalka madaxweynuhu horkacayo ee ay ku joogaan degmada laasqoray
ayuu maanta dhagax dhigay oo kala soo arkay isbitaalkii oo soo arkay waseedihii kalluunka kii shacabka iyo kii dowladii hore lahaydba oo soo arkay waxyaabihii arrimaha bulshada oo dhan iskoolkii dhammaan waxaa arrimaha bulshada o dhan soo arkay magara maanta dareenkaagu waa sidee haddii madaxweynihii qaranku aa wada joogtaan laas qoray aad baan u faraxsanahay aniguna ahaa wasiirka u horreeyay oo somaliland asaga kuna guuleystay madaxweynaha ku qanciyo inuu maaragtay degmada laas qoray
wasiirka wasaaradda caafimaadka somalilan doctor saleebaan ciise axmed xagle toosiye ayaa u sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay in ku dhowaad toban wasiir oo ka mida wasiiradii howlaha dhinaca arrimaha bulshada mas-uulka uga ahaa qaranku ay wafdiga madaxweynaha uu horkacaya ay ku wehelinayaan si markaasi ay uga jawaabaan baahiyaha rasmiga ah ee bulshadu ay ka cabanayso ee taagan sidoo kale wasiirka wasaaradda gaashaandhigga jamhuuriyadda somalilan axmed xaaji cali cadami ayaa isaguna ku ammaanay bulshada reer laasquray xadaarad ilbaxnimo iyo lexajeclo ay u qabaan dalkooda hooyo waa markii ugu horeysay muddo saddex iyo labaatan sannadood ee madaxweyne jamhuuriyadda somalilan hogaaminaya uu cagaha dhigto degmada laasqoray iyadoo bulshada deegaankaasina ay si weyn ugu farxeen hogaaminta madaxweyne axmed maxamed maxamuud silaanyo iyo daryeelka gaarka ah ee uu u fidiyey iyo wafdiga ballaaran ee ay ku tegeen